dhegaystayaal waxaynu warbixinteena aynu ku soo qaadan doonaa khudaarta lagu iibiyo caasimada somalilan oo qiimahaygu hoos u dhacay isla markaasina jaban muddadanaynu ku guda jirno xilliga guuga ah waxaana warbixinteena dhextaal inoo ahaan doontaa oo aynu ku soo qaadan doonaa heesta yaryaro isla markaasina codkiisa talmoon waxaa ku qaadi doona faarax murtiila isla markaa waxaa u jebin doona hoodan cabdiraxmaan iyo bilan beeri aan yaraan jiray oo isku hoor yarlay qoray midna inan yarlay baray oon warahaaq yarrow qoray qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa goobnimo ee magaalada hargeysa oo u warramayay shabakadenan caalamiga ee raadiyo toga herar ayaa daboolka ka qaaday inuu hoosu dhacu ku yimid qiimaha lagu kala iibsado khudaarta kala duwan gaar ahaana xabuubta kadib markii suuqyada caasimada somalilan ay ku soo badatay khudaartu waxaana hadaladii dadweynahaasi ka mid ahaa saaka waxaan jeclaa dhinaca dhaqdhaqaaqa dhinaca dhaqdhaqaaqa tamaada oo suuqa ku soo badatay balanta se u socotay inaad iga yaroor bixisid bismillahi raxmaan raxiim magacaygo faad muxsiina dhaqdhaqaaqa waad arkaysaa bahashu inay say noogu jiifto kaamlama laha wa taasoo dee wa kor gaadhitii atobiyaantii ka baxday waddankii ayaba tii waddanadii dhulka lala dhacay yah dhaqdhaqaaqaygu waxaa baryahan dambe oo yarlideetaa miya aad iyo aad ba u liidataa cidba kaamkuma leh yaah waxaan kiilooga xabuubka oo kale imisa la siiyaa shan kun oo keliya haa aad bay u jaban tahay xabuubtii dalka dibaddiisa ka iman jirtay ee dalka dibaddiisa dalalka jaarka nahay iyagu may timaadaa may ma timaada imika way ka jareen laakiin iyadoo dhowr iyo labaatan bay maraysa kiiloogoogii de waxaana naloo hor jooga ushaa yaa iminkana wataa tee inayna aan lala hadlayn kolle dee xukuumadda tamaadaa way joojisay runtii waa tii tamaadha dalka dibaddiisa ka imanaysa waa linaga joojiyey si loo isticmaalo teenna loo kalkeeyo gudaha ka soo baxda see loo isticmaalaa xabuubteennan loo kalkeeyo gudaha ka soo baxda waxaa loo isticmaalaa de waa raqiisun baa lagu doonayaa wax jaban baa lagu doonayaa laakiin iminka waxaa loo baahan yahay haddii loo helayo haddana warshad loo helayo umbaa lagu fiicnaan lahaa dee dal walba ka beeraa la yidhi meel kasta ka qodaa la yidhi de way isku badto saasay xaalkeegu yahay haa
idinku xaqal masaariifta maga heshaan annaku wallaahi dee waana lanaga qaada xogaxoga waan ka cunnaa hase yeeshee de waynagu jiiftaa ya kolley suuqa idin wacnaan doona insha allah rajaan raja fiican baan idin rajaynaya aad baad mahadsan tahay saaka waxaan jeclaa in dhinaca khudaarta aad iga warbixisid gaad ahaan tamaadhan kala duwaneed halkan aad ku iibinaysid inaad warbixin kooban aad iga siisid adoo magacaaga ku bilaabi doonaa buubtu way jaban tahay aad bay u jaban tahay dadkii beeruhuna aad ba u cabanayaan annagana dadkii qiimihii wuu iscelinayaayoo wixii aan suurtagal ahayn bay dadkii shicibkaa ku doonayaan dabeetana hawsheedu waa sidaa socodkeeduna aad buu noogu liitaa aad baa looga qaylinaya jabnaanteeda iminka dee meel kalena waxba loogama waarido oo meel noogama baxdo ee kayd ma lihdinoo dowladda wax kaydaba may samayn mashiinnama gelin oo lama soo saarin qalab dee qasaac loo inagu waddani aynu samaysano maalmahan u dambaysay dhaqaaqeedu aad buu liitaa aad buu liitaa magaalada aad ba ugu badantay waxa u sababada mar bay soo wada godo biyo waxreed biyo xidh ma leh oo wax kaydahoo biyo loo kaydinayo la kala duwaya kalkeeda ma leh shayga kal la yidhaahdaa waa marunba isku soo dhacaa marka iyadu kalun bay haysataa waxay ka soo godaa hawdkay ka soo godaa xawd galbeedda ka soo godaa qaabka ay xabuubta halkan ay uga socota iyo suuqan gubannimo ee magaalada hargeysa dhaqdhaqaaqa inaad iga warbixisaan jeclaa bismillaahi raxmaani raxiim haddaan kaaga warramo dareenka khudaarta wallaahi iminka aad baa u fiican yahay wallaahi aad buu u fiican yahay waxa soo go'day khudaartii dalkeenna hooyo u badan tamaandhada dhulku aad buu u nimcaysan yahay aad iyo aad bay u jaban tahay sixir bararkii faraha badnaayey la qaybsatay doolarka way ka soo noqotay aad bay u jaban tahay basasha oo kale iyaduna waa tii dalkeenna aad iyo aad bay u fiican tahay xagga macaanka haddaad u baydho aad iyo aad isaguna cambaha cambababayga cambalafga liin macaanta aad bay khudaarta macaanina u socotaa nimco dalkeenni weeyaan khudaarta waa wakhtigeegii aad bay u soo go'day waa xilli roobaadkii dhulku waa barwaaqaysan yahay alxamdulilah
koley dushana aad bay uga qurux badan tahay inkastoo xukuumadda khudaartii dalka dibaddiisa naga joojisay dalka dibaddiisa ka iman jirtay khudaartan dalka gudihiisa ka soo baxda see loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa horta qofba waa siduu isticmaalka ka dhigto khudaarta dalka dibaddiisa ka timaada ee laynaga joojiyey khudaarteenna aad iyo aad uga wacan aad bay uga macaan tahay xagga isticmaalka oo kale khudaarta dibadda ka timaada waa wax soo daashay waa wax soo raagtay friish maaha teenuse waxay imanaysaa tio firiishahoo beertii laga soo jaray oo dee maaragtay carafteedii qabta uu laba la isku doorsan karaba ma aha kolley su-aashan kugu soo gebagabayn doonaa waxa weeye waxaa qiimaheegu hoos buu yar dhacsan yahay kiiloogii waxa la siiyaa shan kun oo shilin sida dumar horeba ay soo sheegeen idinku dhaqdhaqaaqeega in kharashkiina maga heshaan oo in maalinlaha maga heshaan wallaahi oo way jaban tahay haba jabnaato dee waxa fiican barakallaahu bilraqiis wixii jaban bay horta wax ku jiraan waxaa weeyaan iminka kiiloogaa shanta kunan siinayo anigana laga yaaba inuu afar kunoo shilin igu taagan yahay markaa shayba shilinba shilin baa la saarayaa marka alxamdulilah haddii ay taallana way taallaa haddii la iibsadana haa kharashkaygu wuu igu jiraa haa magacaagana i raaca igamaad bilaabin bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu anoon marka hore kuu bilaabin oo iminka kuu raaciyey waa maryan ismaaciil cabdi adaa mudan aan idhahdo adoo ka mid ah shacbi weyneynii ku no- ku dhaqan caasimadda somalilan gaar ahaan suuqan gobonimo ee waahayn ku ganacsada gaar ahaan khudaarta oo iibiya waxaan jeclaa inaad dareenkaaga aad ila wadaagtid oo aad iga warbixisid sida bal khudaartu u socoto
bismillaah magacaygu bismillaah magacaygu cabdifataax iba cabdi gaar ahaan iibiye khudradda la cuno khudradda haddaan kaaga warramoma insha allah horta ilaahay baa inoo soo jebiyey markii hore tabandha etoobiyaan wadno iminka teennii dalkeena inoo soo jebiyey laakiin alxamdulilah dee taase taas maalintii hore waxaa kiilooga waxaa la siinayey soddon maantana waxaa lagu qaadanaya toban keliya aa aa maantana tobankaa shaa lagu qaadanayaa shan kulo shilin aa waa alxamdulilah niyo aa xoolaha waddankeena dee waxaan kula telin lahaa niyo inaan saa u cunno maasha allah khudaartan kale iyaga oo miiska saaran kaabishkan oo kale basashaas oo kale baradadaas oo kale maxaa la siinaya iyaga
iminka kiilooga kaabishka waxaa la siinayaa afar basasha iyada lix bardhadana shan maasha allah weeye markaas idinku haddaa khuduradii ka ganacsanaysaan oo ganacsatadii dhinaca khudaarta tihiin qofkii jeebku ka liitoo kale ma la saa'irtaan oo hadday wax ka dhiman yihin ma la yar saa'irtaan aa qofka dee marka qofka dareemaysa dee markuu yimaado aad wejigiisa waad ka garanaysaa qofka danta hayso dhiskoo samayna maasha allah weeye waata aad baa mahadsan Adaan- dhinacan warbixinta waxaa soo jeedinaya oo isku hadlay waa anigoo ah caydaruus cismaan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaanna waanu dib salaamaynaa
beeri aan yaraan jiray oo isku hoor yarlay qoray midna inan yarlay baray oon waraahaq yarrow qoray oon boos yarrow dhigay oo jawaahab yaraan helay shaw jacayihiin yar bay galay ta shaqa yartaydey oon lacahag yar soo helay midna habar yarow tegay xagbad yaran ra'an galay oo suudh yariibsaday oo tay yar lay xidhay imaajarahaa yarrow tegay taaloo yarii jaray oon oday yar sii waday oo wadaad yar loo wacay jartii meher yar lagu xidhay koofeer yar loo waday deedna toob yar loo xidhay oo aroos yar loo dhigay oo hees yar loo tumay anna keeg yaraan jaray markii wihii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay markii wiil yar loo dhalay shawxanaan yar baa dhacay markii wihii hiil yar lay dhalay shawxanahaaq yar baa dhacay markii wiil yar loo dhalay shawxanaan yar baa dhacay
markaaloon yaraan jiray oo dagaal yaruu dhacay oo tahriib yaraan galay oo doon yar soo koray oo carab yaraan imi yalla walahaad yar lay yidhi yaw carab yuraan idhi oon yurub u soo kacay oo kaam yaraan galay baraf yariina igu daayay oo foom yar lay dhigay yar saxeexna lay yidhi yuu shilaahaa bar lay yidhi marna cayhiil yar lay qoray markii kaam yar u galay deedna cayir yar loo qoray markii cayhiil yar lay qoray deedna ciihiil yar bay galay markii kaam yar u galay deedna cayir yar loo qoray
yaraan jiray oo isku hoor yar lay qoray midna inan yar lay baray oon waraahaq yarrow qoray oon boos yarrow dhigay oo jawaahab yaraan helay shaw jacayihiin yar bay galay inta shaqaa yartaydee oon lacaahag yar soo helay midna habar yarow tegay hagbadiyar ra'aan galay oon suudh yar iibsaday oo tay yar lay xidhay timaajarahaa yarrow tegay taaloo yarii jaray oon oday yar sii waday oo wadaad yar loo wacay yartii mahar yar lagu xidhay koofeer yar loo waday deedna toob yar loo xidhay oo aroos yar loo dhigay oo hees yar loo tumay anna keeg yaraan jaray markii wixii hiil yar lay dhalay showxanaa haaq yar baa dhacay markii wiil yar loo dhalay shawxanaaq yar baa dhacay markii wixii hiil yar lay dhalay showxanaa haaq yar baa dhacay markii wiil yar loo dhalay shawxanaaq yar baa dhacay yuu shiraahaa bar la yidhi marnacay hiil yar lay qoray markii kaam yar u galay deedna cayir yar loo qoray markii cay hiil yar lay qoray deedna ciihiil yar bay galay